wasiirka arrimaha gudaha ee dalka sweden andres geman ayaa shaaciyey qorshe dalkiisa looga saarayo ku dhowaad siddeetan kun oo qaxootiya oo ku guuldaraystay codsigooda magangelyadoonka ah sweden ayaa aqbashay tiro badan oo qaxooti ah marka loo barbardhigo tirada dadka dalkaasi u dhashay sanadkii lasoo dhaafay waxaa dalkaasi gaaray in ka badan boqol lixdan kun oo qaxootiya sweden ayaa hadda shaaca ka qaaday inaanay albaabada usii furi doonin qaxootiga andres ayaa sheegay in qaxootiga tiradooda u dhexayso lixdan ilaa siddeetan kun oo ka mid ah kuwii dalkaasi gaaray sanadkii lasoo dhaafay balse ku guuldaraystay codsiyadooda maangelyadoonka ah dalkaasi laga saari doono waxa uu intaasi ku daray in diyaarado qaasa loo kareyn doono dadkaas islamarkaana uu hanaankaasi qaadan doono sannado sida uu sheegay tirada qaxootiga gaaraya sweden ayaa aada hoos ugu dhacday kadib markii uu dalkaasi adkeeyay ammaanka xuduudiisa bilowgay sanadkan